in ka badan boqol dowr mashatay tababarada farsamada gacanta iyo xaflad qaalijuwaan lagu qabta magaalada dhowsan caasimada gobolka galmudug ardayda muddo bilowdaha qaadanayay tababaro la xiriira xirfado ay kamid yihiin farsamada dhismaha korontada tulidda dha farsamada dharka iyo sidoo kale samaynta kombiyuutarada iyo sidoo kale sawirqaadista kuwaasoo lagu barayay xorunta dugsiga hoose dhexe ee galmudug vocational training center munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ka tirsan galmudug macalimiin waalidiin kuwaasoo dhammaantood ku bogaadiyey ardayda dadaalkooda iyo guusha ay ka gaareen farsamada gacanta iyo sidoo kale si wax uga qaba lahayeen caqabadaha la xiriira shaqola'aanta deegaanada galmudug gaar ahaan dhusmaraabe ugu horan ayaa waxaa ka hadlay furitaanka xafladda iyo ardada intay ka kooban tahay maamulaha macadka galmudug vocational trainer santa cabdirasaaq kadiy isagoona sheegay in ardada ay qaybkayeen dadaalada ay macad kusoo koray deegaanada galmudug iskuulku wuxuu soo saaray dufcooyin kala duwan ilaa siddeed dufcadood hore iyo gadaal hadda wuxuu soo saaray afar dufcadood oo ugu dambeeyey intuu magacan galmudug vocational training center uu joogay dufcooyinkaas waxay iskugu jireen dufcooyin ardo waxbarashadooda horta waxaan barnana ardada waa xirfadaha itus oo itaabsiya hadda iskuulkan xirfadaha uu bixiyo waxaa ugu horeeya xirfadda kombyuutar baysigiska ardada laba qaybooduu baraa qaybta koowaad waxaa waaye ardayga in kombyuutar baysigiska la baro office waxyaabaha loo yaqaano sheekh dayin macali aadan gudoomiye macadka galmudug vocational trainer center ayaa dhankiisa sheegay in ay qayb ka yihiin dadaalada macadku ku jiro si wax loo qabal caqabadaha la xiriira shaqala'aanta deegaanada galmudug xafladan caawa waxay daaran tahay ama ulajeedadeedu ay tahay in aan caawa halkan shahaadooyin ku guddoonsiino oo aan nala guddoonsiidaan arday ka qalin jabisay xarunta xirfadaha iyo farsamada gacanta ee galmudug vocational training center waxaan ku soo kordhinnay xaruntan hadda farsamada gacanta xarun soo saarta jiilka yar ee ku hubaysan teknolojiyada ayaa awal ku astaansineed hadda waxaa loogu daray farsamada iyo xirfadaha gacanta maxamed nuur duuy wasiirku-xigeenka wasaaradda shaqaa arrimaha bulshada galmudug ayaa sheegay in macadka wasaaradda ka diiwan gashan yahay qofkii ka qalin jabina wasaaradaha iyo sidoo kale hay-adaha caalamka kaga codsan kara shaqo shahaadada uu ka qaatay iskuulkan lana aqoonsan yahay macadkan galmudug runtii macad wasaaradda ka diiwaan gashan waay oo sharci ah waay qofkii shahaado qaataaho oo wax ka bartaaho ilaahay hadduu idmo hay-adaha kala gedisan ee dowladda iyo waxuu bartaba mid sharciga waa socona haddii ilaaha idmo xaqiiqda dhabtiiya arrintan waxaa la barnaamijka tiifeeda layidhaah waa shaqo abuur ama muxuu ahay farsamada qofka uu ku noolaalahay uu baranayo waa
wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada galmudug cabdulqaadir sheekh xasan ayaa dhankiisa soo dhawey macadkan iyo sidoo kale ardayda ka qalin jabisa oona sheegay inuu la shaqaynayo ka wasaarad ahaan ay diyaar weyn la shaqeeyaan macadkan galmudug vocational training center kaasoo qayb ka ah dadaalada waxbarasho ee ka jira deegaanada galmudug wasaaradda waxbarashada dabcan waa ahda farsamada gacanta nin yihahdo ustaad xasana wakiil nooga ahaa uuna ii sheegay inaan fariinta soo gaartay ayaantan dambe wuxuu aad u barbaarinayay inay waaxdaasi shaqeyso farsamada gacanta baahideeda iyo duruub xaaladaheeda kala duwanna galmudug si gooni ay u hesho waana baahi taagan howlkan quruxda badan hadda maanta aan fadhino saan inuu yahay farsamada gacanta qayb ka aheyd dabcan injineerada sameeyey qaarkood inaan waxbarasho jaamacadeed hadaan laga yaaba ama iskuul gelin laakiin farsamo gacanta la soo baray saan quruxda badan dhalaalkan ay ka soo saareen marka farsamada gacanta muhiimaddeeda leedahay galmudugna si gooni oo anfacaysaa farsamada gacanta ayaa waxay ka mid tahay shaqooyinka ugu fudud ee dadku ay bartaan kuwaasoo inta badan lagu dabaqo nolosha iyo sidoo kale caqabadaha la xiriira shaqala-aanta iyadoona haatan ay kusoo kordhayaan iskuullada lagu baranayo farsamada gacanta deegaanada galmudug gaar ahaan dhusmareeb